magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose oo ay ka socdaan dhismaha waddooyin laami ah isla markaana dhowr waji ah oo la dhameeyay qaarkood kuwo kalena dhismayaal ay ku socdaan ayaa maamulka dowlada hoose ee degmada kismaayo wacad ku maray inay dumin doonaan guri kasta oo waddada soo gala roocu rababa ha ahaadee dowlada hoose ayaa sheegtay in guryihii hore ee la dhisay burburkii ka hor iyo kuwa la dhisay kadib ayna u sinaaneynin duminta iyada oo la dumin doono kan dambe haddii uu waddada soo galo sababo la xiriira guryihii hore oo si sharci ah u dhisan islamarkaana aan la barbardhigi karin kuwa soo galay waddada gudoomiyaha degmada kismaayo ahna duqa magaalada cumar cabdulaahi maxamed faraweyne ayaa si adag uga hadlay guryaha ay waddadu duminayso isagoona sheegay inay sii wadayaan duminta guri kasta oo waddada ku jira magaalada waxaanu ka rabnaa soomaaliya magaalada ugu quruxda badan waxaanu ka rabnaa mustaqbalka inay noqoto magaalo madaxii soomaaliya mustaqbalka inay noqotaan ka rabna saasoo diyaar ma tihin ma waynu aqbalaynaa inaynu guryaheenna waddada ku xirno waddooyin kalena samayno dhiraahna waddooyin baan samaynaynaa kuwii horena xilan yihiin soo ceeb maaha intaad deganeen allah idiin calfo halla waa idiin baqa- ballan qaadaynaa qof la dulminayo guryuhu waa labo gurigii dowladdii hore meeshay joogtay joogtaay abaalmarin baan siinayna kii soo galay iyo kii la sinaayo aan soo gelina sinaan mayaan intii kanu soo galo kanoo gurigii soomaaliya dhisanoo jooga la dumin mayo taa ashu gashto dambiilaha soo galaan duminaynaa warkaas waa cadyahay soo maha ya noo kala bara hebel bay raacday hee kala bara ma shaqaynayso haddii aad soo wada gashaanna waa laydinka wada dumin haddii midi soo galana kii soo galay xaggiisaa la aadaya warkaa wacadiyaa soo maa intuu soo galo dhibta hala qaybsado ma shaqaynayso adeer guriga qofkii gurigiisu joogay oo dawladdii uga dhacday oo joogaaye lama taabtaan wey kii soo galay baa laga duminaya haddaa laba soo wada gasheenna labadana waa laga duminaya warkaa waa ku celinaya soo maha waa cadyaa soo maha haddaa asaga ka qabtaan adoo deganoo gurigaagii kuu yahay dowladdii soomaaliya kuu yahay oo ina qurac soo durkay oo lugaha la qaybso ma shaqaynayso mana jirto warkaas waa maqlaysaan soo maha saakana waa idiin sheegay waddadaad degtay haddii aad degtay dee aday kuu taallaa inaad waddo degtid dawladduna waxaa laga rabaa inay waddada furto soo maha marka labada danood baa isdiidaysa midda marka dadkaanu fulinaynaa midda dadka shacabka ay leeyahay baanu fulinaynaa oo dantiina in waddada la furaayey ma dan anigu aan leeyahaybaa kan faraweyne ahaan mase waa da dan a idinku leedihiin oo wada leenahayba maxay tahay waa dan aan wada leenahay soo maha waa dan guud soo maha dantaa guud baanu ka wada shaqaynaynaa waxaan rabnaa marka khiyaarey rag iyo dumar hadda dumarkaaba xoog badan oo lama dhaafi karo waxaan rabnaa marka hooyooyin iyo walaalayaal iyo dhallinyaro iyo odayaal inaynu magaalada maslaxaddeeda ka wada shaqayno tartan baa lagu jiraa magaalooyinku waa tartamayaan haddii magaalo la qurxiyo dad badan baa idiin imaanaya dukaan qofkii la dukaankaa laga gadanayaa ninkii dhul haysta dhulkaa laga gadanayaa hotel ninkii haysta hoteelkaa loo laga kiriysanayaa